wiilalkaad naga dhegeysaneysana waa laanta afka soomaaliga e v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oynu toddobaadkan si gaara ugu eegayno horyaalka dalka ingiriiska oo kulamadiisii labaad kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan waxa uu dhex marayey kooxaha manchester city iyo chelsea labadaasi kooxood oo ah labada kooxood ee ugu awooda badan horyaalka dalka ingiriiska labadii sano ee lasoo dhaafayna ku kala guulaystay horyaalka dalka ingiriiska iyadoo kii ugu dambeeyey kooxda chelsea haatan difaacanayso guriga manchester city ayaa labadan kooxood ku wada ciyaareen waxaana saddex iyo eber loogu awood sheegtay kooxda Chelsea oo si xaraga leh ee kooxda Manchester City uga badisay haddaba su'aalaha isweydiinta mudane waxay yihiin Chelsea waxay ahayd koox awood weyne maxaa ku dhacay dhibaataduse halkay kaga timid haddaba waxaan jeclahay qaar ka mida taageerayaasha Chelsea iyo kuwa Manchester City inaan barnaamijka maanta fursad siiyo oo bal dareenkooda iyo waxa ay u arkayaan guulaha ama guuldarrada keenayba inaan weydiiyo marka hore waxaan ku hormarayaa cabdicasiis giftin oo ka mid ahaan jiray ciyaartooydii kubadda cagta ee Soomaaliya isla markaasina ka tirsanaan jiray naadigii Fiyaad ee ciyaaraha heerka koowaad markii dambana ka mid noqday naadigii Genio walow uu yahay taageerayaasha ugu weyn ee kooxda Chelsea isla markaasina markasta oo kooxdu ay guul gaartana farxa marka laga badiyana kulley ma aqaano weli iyadoo laga badiyay ma arkin maanta ka hor ee giftin bal marka hore iga waran Chelsea koox awood badan bay ahayd maxaa keenay in saddex iyo eberlid kaga badiyo ciyaar fiican ay ku ciyaareen maaragtay naadiga manchester city awooddaasna awood oo isku waxay ahaayeen wadajir bay wada ciyaarayeen kooxda waxaa u malaysaa kooxda jelse oo difaac fiican lagu yaqaanay inay maanta kala daadsanaayeen markii goolkii ugu horreeyey laga dhaliyey kadib dambe way isqabsan waayeen kontaroolkayna lumiyeen maxaa ugu wacnaa kala daadsanaanta kala daadsanaanta waxaa ugu wacnaa difaaca iyo kooxda dhexda ayaan si fiican isku qabsanin ayakoo marka saas ay jirtay naadigii goolka koowaad markii laga dhaliyey kontaroolkay lumiyeen difaacii ay ku jireen way ka soo baxeen kadibna si fiican markaa laba gool loogu sii dhaliyey jelse laguma oqoonin kooxaha waaweyn inay tiro intaa le uga badiso hal iyo eber sidoo waa suuragal badanaana morino markuu kooxaha kale la ciyaarayo waxaa lagu yaqaanaa weliba ku waaweyn inuu difaac u galo maantana waxaa xalayna waxaa la arkayey inuuba bedelay john terry maxaa qaldan wallaahi john terry waa run waa la bedelay waxaad u malaysaa xoogaa yar inuu john terry culusaaday oo uusan la qabsan karin dhalinyaradan yaryarka ah oo markaa ciyaaraysay marka waxaa keeni karo haddii nin dhalinyar aad markin oo markaa la ciyaarayso waa is very hard inaad ku celiso maaragtay sheeg ciyaarta aad si fiican markin oo aad u kontarosho taageerayaasha jelse natiijadan ku dhacday ee guuldarrada ah kooxdooda siday u arkayaan ma mid laga soo kaban karaa amase rajadiinu waxaad leedihiin bilowgii horeba maadaama shan dhibcood aad weyseen ma fiicna xalku may naadiga jelse waa naadi adag wey waxaan u malaynayaa inay ka soo kabsan doonaan maarkino ciyaaraha dambe walow ay jelse iskugu aadi laba ciyaaroo aad u kulul tii hore swansi ay la ciyaarayeen tii dambena manchester city marka waxaan qabaa ciyaaraha dambe inay ciyaartooda intaa kasii wanaagsanaan doonto dhinaca kalena taageerayaasha kubadda cagta ee manchester city ayaa damaashaad iyo farxad ay u ahayd kulankii ay ka adkaadeen kooxda jelse waxaana dad fara badani ay haatan rumaynayaan in sanadkan uu noqon doono sanad ka duwan sanadkii hore islamarkaasina ilaa iyo kama dambaysta laysku riiqan doono oo cidda koobka qaadi doonta ay adkaan doonto in la sheego manchester city marka la eego labadii kulan lasoo dhaafay awood ayay muujisay waxaa haddaba ila jooga cabdulaahi africa oo ka mid ah dadka iyagu sida dhow ula socda kooxda manchester city isla markaasina ka mid ahaa taageerayaashii ku faraxsanaa guusha ay gaareen ee cabdulahi bal marka hore iga waran guusha manchester city dad fara badan inay heerka ay gaartay amaba goolashaa faraha badan ay ku badiso lama filaynin maxaa ugu wacnaa guushaas iyo goolashaa faraha badan manchester city inay jelse ka gaarto aada u mahadsan tahay maxamuud masxade ciyaarta maantay waxaan u sheeganay awood badan kooxda la yidhaahdo chelsea sababtoo ah ciyaarta waxaa laga ciyaaraa xagga dambe dhexda iyo horay saddexda waxaa maamulaya manchester city waana kulan aan usoo tabaabshaysana waqti dheer sida geemkii kan ka horreeyey aa arkaysaynba ninka difaaca uga ciyaara kooxdeenna number five-ka ah yani wuxuu dhaliyey gool geemkii hore oo madaxa ah kii oo kaloo maanta dhaliyey cambary marka ciyaarahan waxaan qiyaasaynaa koobka inaan qaadno inkastoo hadda ay bilow tahay geemamka marka khadka dhexe oo aad looga qabsaday kooxda liidaha chelsea ayaa noo saamaxday inaan ka badino kooxda chelsea marka la fiiriyo laakiin markasta oo chelsea iyo manchester city ay kulmayaan chelsea waxay ahayd koox difaaceedu adag yahay oo aan la jaban karin difaaceeda maantana waxaad moodaysa difaaceedu inaanu sidii hore hayn xeeladan cusub marka manchester city ay fahamtay maxay ahayd
taas haddii aan ka jawaabo xeeladaas waxaa weeye ninka aan kasoo iibsanay kooxda la yidhaahdo liverpool iyo yaxya tura iyo iguera oo si fiican isku fahmay oo ciyaar dhexda laga qabsaday oo aad loo weeraray a keentay in difaacii qaar la fariisiiyo oo numberkooda yani la wasaqeeyo taas ayaa keenta maanta dad fara badan waxay leeyihiin ninka hose marinho marar fara badan ciyaarahan oo kale u diyaargaroobi jiray laakiin wuxuu waqti fara badan geliyey gabadhii dhakhtarka ahayd oo uu muranka iyo dooda dheer maalmahan ku furay kulankii kan ka horreeyey arrintaasi saameyn ma ku leedaad is leedahay guuldarada soo gaartay mase manchester city waa awood badan taa leedahay yacni manchester city aada usoo tabaabushaystatay in tiimkan manchester chelsea la yidhaahdo iyo tiimaka kaloo waaweyn ee awoodooda tusto sida geemkii kan ka horreeyey oo kale morinina waa markii ugu horreysay oo isagoo qoslaayo uu salaamo tiimamka kale koojajkooda marka waa dabeecad lagu yaqaan inuu mamarsiyo sheega mar walba waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascadooyde la sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay farow qudhaada shalay inkastoo xamaasada ka muuqatay maxamed mascadi ciyaarihii malaha isaga qudhiisa waxaa malaha ka degla chelsea oo saddex iyo eber lagu diro oo weliba hala dire ay dirto kooxda manchester city shalan aad baa u daawanaysa ciyaarahani waxbay horta taageeraysa horta anigu manchester city aad baan uga soo horjeedaa oo leanna waxaan aad u taageeraa manchester united marka waana deris baanu nahay maya deris baanu nahay oo xifaaltan baa naga dhexeeya waa labada koox ha waa city iyo united laakiin shalay aad baan u dabaaldegay waayo chelsea markasta anigu ma jecli oo waxaan arkay dad kaloo fara badan oo marka jabka chelsea aad ugu faraxsan anigu waan ku jira waxyaabaha ugu can waxa weeye chelsea jose ama jose marinio oo ah tababarahooda ayay dadku aad dhaqankiisa iyo hanaanka u hadla iyo qaabkaas baysan la dhicin calaashaan waxaa ka muuqata ismahdin wakaas oo koox culus buu ku tiirsan yahay waa tahay waxaan maqli jiray waxaan maqli jiray geedkii adagba mar buu leecaa si wanaagsan marka chelsea shalay jab baa helsan saddex iyo eber waa tahay dhinacii heesaha gaar ahaan heesihii dabacsanaa dhegeystayaashaan ugu talagalnay markana mid ka mid a
helo amigu adu adinkiyo aflaba amanka helo yarafiya adugu yarafiya aqoon alle kuga yarafiya adugu yarafiya aqoon alle kuga amigu adu adinkiyo aflaba amanka helo adigu adu adinkiyo aflaba amanka helo yarafiya adugu yarafiya aqoon alle kuga yarafiya adugu yarafiya aqoon alle kuga alla arkadeen waan ku ogo ma ilaan karo alla arkadeen waan ku ogo ma ilaan karo alla arkadeen waan ku ogo